magaalada khaza ayaa maalinkii boqol labaatan iyo afaraad oo xidhiidha martigelinaysa duulaanka cudwaaniga oo kaga imaanaya maamulka yahuudda tobanaan ruux oo rayda ayaa ku shiiday duuqiimo xoogan oo saacadii ugu dambeeyey kiyaanka saayuniga ka fuliyay jiida khaza iyadoo dhanka kale ay muuqato ififaalo wanaagsan oo ah inay yahuudda iskaga baxaan marinka khaza go-doonkan ay ka qaadaan muslimiinta ku dhaqan marinka diyaaradaha yahuudda ayaa si isku midda u beegsanaya bartamaha koonfurta iyo waqooyiga jiida khaza halkaasoo ay ku gumaadiyaan shacabka falastiiniyiintii aan waxba galabsan waxaana saacad walba jiida khaza ka soo baxaya war sheegaya duqeen sababtay dhimasho iyo dhaawaco soo gaaray haweenka iyo carruurta ku sugan marinka khaza duqeen ay diyaaradaha yahuudda ka fuliyeen deegaano ay ku sugnaayeen dad barakacyaal ah oo ku taala mandiqa dacda koonfurta magaalada khaza waxaa ku shiiday ugu yaraan lix qof halka ay ku dhaawacmeen tira intaa ka badan afar iyo labaatankii saacee lasoo dhaafay waxay ciidamada yahuudda ku kaceen labiiyo toban xasuuq wuxuushlimo ah kuwaasoo ay u geysteen in badan oo ka mid ah muslimiinta ku sugan marinka khaza waxaana ku shiiday in ka badan boqol iyo toddoba qof halka ay ku dhaawacmeen boqol afartan iyo saddex ruuxo u badan haween iyo carruur aan waxba galabsan ciidamada yahuudda waxay qaraxyo isku xigxiga ka geysteen koonfurta magaalada khaza waxayna qaraxyadaasi dhibaateeyeen dad badan oo muslimiin ah halka ay burburiyeen guryo badan oo ay leeyihiin barakacayaasha isbitaalka shuhadaa ul aksa waxaa la geeyey afar ruux oo shuhado ah oo ku waxyeelooway weerar rasaaseen ah oo ay ciidamada yahuudda ka geysteen mandiqada xajrudiiga ee marinka khaza sidoo kale ciidamada yahuudda waxay weerar noocan oo kalea ka geysteen albaabka hore isbitaalka naasir xaafadda alburaaq ee galbeedka magaalada khaza waxay diyaaradaha ciidamada yahuudda duuqeeyeen gaari ay saarnaayeen dad shacab ah waxaana ku dhintay shan qof oo ka mid ah dadkii saarnaa gaariga afar iyo toban qof ayaa ku shiiday weerar toogasho ah oo ay ciidamada yahuudda ka geysteen magaalada kanyonis ee koonfurta jida khaza bartamaha magaalada kanyonis waxay ciidamada yahuudda dhowr guri oo ku yaal halkaasi ku garaaceen madaafiicda goobta gebi ahaanba guryihii ay beegsadeen ciidamada yahuudda ayaana dhulka la simay magaalada rafax waxay ciidamada yahuudda duqeen ay ka geysteen ka dhashaday shuhaado iyo dhaawacyo tirabella oo soo gaaray barakacayaashii ku sugnaa halka la beegsaday madaarista ku yaala jiida khaza ayayna duqeynayaan ciidamada yahuudda madarse kaabiga ku haysa isbitaalka lamal duqeen ay ka fuliyeen ciidamada yahuudda waxaa ku shiiday afar iyo toban qof oo ka mid ah barakacayaashii hoyga ka dhigtay madarasada muqayimka jabaaliya ee marinka khaza waxaa ku shiiday toban qof toban kalena waa ay ku dhaawacmeen kadib duqeyn culus oo ka dhacday guri ay degnaayeen qoys falastiiniyiin ah geesta kale ciidamada yahuudda ee ku sugan marinka khaza ayaa la kulmaya dagaallo xoogan oo kaga imaanaya dhanka kooxaha wax iska caabinta falastiiniyiinta ciidamada muqaamada waxay burburiyeen gaari cagaf cagaf ah oo ay ciidamada yahuudda u isticmaalaan duminta guryaha muslimiinta khaza goobta ayuuna ku basbeelay gaarigii cagafka ahaa iska horimaadyo ka dhacay galbeedka magaalada kanyonis oo laysku adeegsaday hubka noociidiisa kala duwan ayaa khasaare baaxadda lagu gaarsiiyey ciidamada yahuudda waxayna dib ugu laabteen halkii ay markii hore kasoo baxeen gaari mikraafa oo ay leeyihiin ciidamada yahuudda kuna socdaalaya magaalada kanyonis ayay muqaawamadu la beegsadeen qoriga r b g-ga waxaana halkaasi ku gubtay gaarigii mikraafka ahaa ciidankii saarna ayaana u qaybsamay dhimasho iyo dhaawac iyadoo ay askarta muqaawamada sidoo kale qarxiyeen gaari ay saarnaayeen ciidamada yahuudda diyaarad helikobter ayay guutada jugta culus ee muqaawamada la beegsadeen gantaalka saam toddobo waxaana goobta ku burburay diyaaradii kadib markii ay haleeshay gantaalkii lala beegsaday waxay sidoo kale ciidamada muqaawamada weerareen fariisin ay ku sugnaayeen ciidamada yahuudda waxayna u kala qaybsameen dhimasho iyo dhaawac taliska milatariga yahuudda ayaa qirtay dhimashada soddon iyo kow ka mid ah ciidankiisa oo uu ku dilay duuqiimaha ka soconaya jiida khaza askartan yahuudda ay qiratay dilkooda ayaa ku jiray gacanta muqaawamada waxauna shaaca ka qaaday taliska yahuudda inuu ku jiray hogaamiye guuto ka mid ah guutooyinka yahuudda yahuudda ayaa la kulmaysa dagaaladii ugu darnaa abidee soo mara waxayna ku weynaysaa askar badan oo ka tirsan milatariga iyo kuwa keedka qaar badan oo ka mid ah ciidamada keedkana waxay si cad oo aan gambashalin u diideen inay ka qayb galaan dagaalka lagu dhigbixinaya milatariga yahuudda tan iyo markii uu bilowday dagaalka u dhexeeya ciidamada aan lahayn khibradda caskariga iyo kooxda muqaawamada falastiiniyiinta ee difaacanaya dhulkooda waxaa yahuudda laga dilay in ka badan laba kun sideed boqol labaatan iyo sideed oo askar iyo saraakiil iskugu jirta halka dhaawacyadoodun ay marayaan in ka badan kun saddex boqol iyo afar askari sida cadna waa tiro aada uga fog xaqiiqada rasmiga ee ka taagan furmaha jiida ghaza ugu dambeyntii wasiirka arrimaha dibadda ee qatar maxamed bin cabdiraxmaan athaani ayaa sheegay in ay kooxaha muqaawamadu ka heleen jawaabta heshiiska maxaabiis isdhaafsiga ay la galeen maamulka yahuudda kaasoo lagu soo kala qaatay shir ka dhacay magaalada bariis ee caasimada waddanka faransiiska wasiirka arrimaha dibadda ee qatar oo shir jaraa'id la yeeshaday antonio bliken wasiirka arrimaha dibadda ee mareykanka ayaa waxa uu sheegay in jawaabta kooxda muqaawamada ay tahay mid rajo weyn laga leeyahay waxa uu intaa ku daray inuusan hadda wax tafaasiil dheeri uusan ka bixinaynin xiisada taagan wasiirka ayaa waxauu intaa raaciyey inay jiri doonaan wadahadallo kale ku saabsan heshiiska kooxaha muqaawamada ayaa dhankooda waray soo saareen waxay ku sheegeen inay ka jawaab celiyeen heshiiska kadib wadatashi ay sameeyeen hoggaanka kooxda waxay intaa ku dareen inay si wanaagsan uga jawaab celiyeen arrinta si loo xaqiijiyo heshiis dhammaystiran oo ay ciidamada yahuudda iskaga baxaan guudahaan ghaza go-doonkan ay ka qaadaan marinka ghaza si loo gaaray heshiis xabad joojin oo dhammaystiran iyo maxaabiis isdhaafsi dowladda mareykanka ayaa dhankeeda waxay sheegtay inay dib u eegis ku sameynaysa jawaabta ay muqaawamadu ka bixisay heshiiska ay la gashay maamulka yahuudda antonio bliken wasiirka arrimaha dibadda ee mareykanka ayaa sheegay inay wadatashi la sameyn doonaan maamulka yahuudda